Maamulka dowlada hoose ee degmada Galkacyo oo kaashanaya ururka dhalinyarada degmada waxa uu fuliyay olole ballaaran oo dhir beeris iyo rinjiyeyn ah kaas oo qayb ka ah dadaallada bilicda iyo dhiraynta magaalada lagu horumarinayo. Ololahan ayaa waxaa soo agaasimay Agaasimaha Waaxda Arrimaha Bulshada ee dowlada hoose Daahir Maxamuud Cilmi iyadoo ay ka qayb galayeen maamulka ciyaaraha degmada Galkacyo, guddoonka ardayda jaamacadaha GU iyo Madanen, aqoon-yahano iyo dhalinyarada deegaanka. Dadaalladan waa qayb ka mid ah tartanka degmooyinka ee toddobaadka xorriyadda Xus iyo Xaaq kaas oo ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan dhammaan degmooyinka dalka Soomaaliya. Ujeeddada tartankan waa dhiraynta waddooyinka, nadaafadda iyo bilicda magaalooyinka dalka. Agaasimaha Arrimaha Bulshada degmada Galkacyo Daahir Maxamuud Cilmi ayaa ka hadlay arrinkan.
waaya bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaah baa mahad iskale layskugu kaa keenay goobta tan waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahad celiyo dhallinyarada degmada gaalkacyo ugu horeeya guddoomiyaha dhallinyarada sidoo kalete agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose iyo ardada jaamacadaha oo guddoonkoodii maanta halkan nala joogaan jaamacadda juyu iyo madanen si gooniya waxaan ugu mahad celinaya qof kasta oo meesha ka soo qayb galay waxay noo tahay maalmihii xorriyadda aadaan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo ugu shaqayseen inaad aargooyinka ka qayb qaadateen rinjiyeyseen jirdiimadii dhirta ku beerteen aad samayseen quruxdii iyo bilicdii aad qayb ka qaadateen arrintaas waxay ka turjumaysaa maalmaha xorriyadda inaan kaalin weyn iska saarteen waxaa farxad gooni ii ah dhallinyarada reer gaalkacyo inay soo baraarugayaan aqoon-yahanku ku soo laabtay ay si gooniya u fahmeen reer gaalkacyo in ayaga dantooda ku jidho in awooddu iyo mugsoonta fikirkooda ay maskaxdooda iyo gacantooda ku jidho sidaas awgeed marka dhallinyaradan quruxda badan gaabteeda hor taagan waxay ku fakereen inay magaaladooda qurxiyaan maalmaha xorriyaddana uga qayb qaataan inaysan iska soo duubin video cillaha ee iska soo duubaan shaqo iyo xirfad iyo soo bandhig si macana ay sameeyaan waxaan kaloo rabaa barnaamijka la xus oo xaaqo oo tartankiisa aan qayb ka nahay oo loogu talagalay dhallinyarada soomaaliyeed inay tartan ku galaan ama degmooyinka soomaaliyeed gaalkacyo waa xaruntii dowladaha ay ka bilaabatay gobolka mudug si gooniya waa xaruntii gobolka mudug si gooniya waa xaruntii galmudug ay ka aasaasatay dhallinyarada reer gaalkacyo ka soo jeedaan waxay astaan u yihiin inay mar walba dowladnimada iyo tartanka ay ka yihiin waxbarashadii baa ogeydeen wax kasta oo bulshada iyo dadnimada hor hor ka ahaya qayb ayay ka yihiin marka aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhalinyaro baraarugiinna iyo istaagiinna sharaf baad leedihiin waxaana qiimo weyn ii ah galabtayna garbahayga taagantay adinkoo dhirtiinna iyo bilicdiinna hagaajinaya